bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اlmؤlif raximah اllah tacaalى rawىa jabir bn cabdاllahi radي اllah cnه qaal kana rasuul اllahi slى اllah عlyh wslm yqul fi khطbatih نحمd الله ونثني عليه بma هو أهله ثma يqul maن يهده الlah flا mdل lh إlى آkخirه waxaan soo haynay kitaabkii caqiidaة الإmaam الxaafiظ تaqيdiin cabdالغني بn cabdالواxid almqdisiي raximah الlah tacaalى faslkii ugu denbeeyey ayaan maraynaa oon bilaabaynaa fasalkaanina wuxuu ku saabsan yahay fi itibaaci sunan sunnooyinka nebiga sala allahu calayhi wasalam in la raaco rawaa jaabiru bnu cabdillaahi wuxuu wariyey radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay fii khudbatihi khudbadiisa naxmadu allaha wanusnii calayhi allaan ammaanaynaa waa faallaynaynaa bimaa huwa ahlu waxa uu ahl u yahay yaan ku ammaanaynaa uma yaquul dabadeed wuxuu dhihi jiray man yahdihi illaahu falaa mudilla lah qofkii alla uu hanuuniyey qof dhuminaaya ma jiro mid dhumiyaa ma leh oo ma jiro waman yudlil falaa haadiya lah qofkuu alla dhumiyaana qof mid hanuuni mid hanuuniyaa ma laha ina asdaqa alxadiidi kitaab ullah sheeko ama xadiid kan ugu run badan kitaabullaahi waa ilaahay kitaabkiisa wa axsanu lhadyi hannaan iyo hanuun kan ugu wanaag badanna hadyu muxamedin nabiyullaahi moxamed dariiqiisii wa wa sharu lumuuri arrimaha yacnii shartooda ta ugu shar badan muxdathaatuhaa waa kuweeda diinka lagu soo daray oo aan ka mid ahayn wa kullu muxdathatin wax kastoo diinka lagu soo darisiiyana oo lagu soo daro bidcatun weeyaan wa kullu bidcatin bidco kastaana dalaalatun waa baadi wa kullu dalaalatin baadi kastaana fi nnaari bay ahaanaysaa oo qofkeedu uu ahaanaya halkan marka hanuunkii wuxuu ku koobay kitaabka alle iyo sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi shar oo dhanna wuxuu ku koobay alixdaahu fi ddiin iyo ama albidcatu bidcadiina inay baadi tahay buu tilmaamay marka albidcatu bidcada sharcigu uu tilmaamayo ee uu ku sheegayo sidaan ee baadida uu ku sheegayo ee xun madmuumka ah waa tee marka bacdi la'ima waxay ku tacriifiyeen ama ay kusoo koobeen bidcada hiya alixdaahu fi اddiini bacda alikmaal waa tacriif gaaban alixdaahu fi اddiini bacda alikmaal diinka dhexdiisa oo wax lagu soo daro markii uu dhammaystirmay la dhammaystiray kadib alixdaad waxaa baxay wixii diinka asal ku leh shaygu haddiiba diinka ay ku jiraan bidco lama dhihi karo fi ddiini marka uu leeyahayna waxa lasoo waxa lasoo cusboonaysiinayo waa in diinka dhexdiisa lagu soo cusboonaysiiyo marka bidco la dhahayo meeshaana waxaa baxay wixii adduunyo iyo ku tacalluqo aan diinba ku tacalluqin oo baabuur iyo dayuuradahan iyo waxaan adduunyada ah ee aan cibaado iyo diinba aan ku saabsanayn iyada ma la dhihi karo waa bidco nebigu baabuur ma raaci jirin qofkii raaca bidcow ku dhacay ma la dhihi karo leanna fi diin maaha fi diini baa meesha ka maqan ayb waana nebiga sal l slam wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum wixii diinkiina ku saabsan idinkaa og nebiga sal l slam adduunyadiinna wixii ku saabsan idinkaa og bacda alikmaal iyadana waxaa baxaayo wixii maalan saxaabadu ay la yimaadeen iyagoo aan nebiga ka arkin waqtigii waxyigu uu socday oo aan diinka la dhammaystirin midaas iyadana bidco lagama suuraysan kara sababtoo ah hadday qaldan tahayna waxyigii baa sheegaayo hadday saxan tahayna waxyigii ayaa qiraayo oo daynayo iyada bidco lagama suuraysan karo ayb oo dadka qaar baad arkaya waxay xujaysanayaan mararka qaar waxay leeyihiin ninkii saxaabiga ahaa ee mar allaale markuu dadka tujiyo faatixada aqriyo qulwallaha intuu aqriyo haddana suurad aqrin jiray waxay leeyihiin ninkaani qulwallaha aqrintiisa nebiga kama arkin marka bidco in la samay karay daliil u tahay maya la leeyahay bacda alikmaal ayaa maqan leanna marka ninkani uu sidaa samayn jiray nebigu waxyiga weli waa ku soo degayo lama dhammaystirin oo hadday qaldan tahay weli majaal waxaa furnaa alle uu yidhaahdo waxaas waa qalad iyo waxaas waa sax laakiin markuu nebigu diinkiisii loo dhammaystiray ee uu dhintay kabacdi inay qalad tahay iyo inay sax tahay yaa loo sheegaa mar dambe waxii dambeoo soo degaaya ma jiro marka bacda alikmaal waa muhim waa muhiim sideedana sunnada iyo bidcada in la kala sooco waa maqsad muhiim oo aad u weyn qofkuna ma kala sooci karo hadduusan aqoon lahayn weliba fiqhiga iyo usuulkiisu hadduusan aqoonin ilaa usuululfiqiga wuxuu ka hadlaa adilada laysku waafaqsan yahay iyo kuwa khilaafka ka jira iyo hadday adiladu iska hortimaado sida loo xalliyo iyo qof aan waxaas usuulkii aan aqoon u lahayn oon garanaynin bidco iyo sunno inuu kala fahmo lagama yaabo ayb haddii uu isku dayo inuu ka hadlo bidco iyo sunnana waxbuu qarribayaa marka qaribaadiisa inuu diinka kala dhex tago oo uunan diinka ku soo celinin qaribaad ayaa wanaagsan lanna haddii kale bidcadii khuduuradeedii ma la dareemayo haddii meel kastaa nin kastaa iska yidhaahdo waxaas waa bidco waxaas waa bidco waxaas waa sunno hadduu qof walbaa iska yidhaahdo waxaa dhacayso dadku qalbigoodu inaynan ku weynaanin bidcada oo la yidhaahdo war wixii waxay sheegi jireen waayo waxaan dhib male naga daaya yaa dadku dhahayaan marka si aynan taasi u dhicin waa inay dad cilmile ka hadlaan waxa bidcada ah iyo waxa aan bidcada ahayn ama looga daydaa dadka ahlucilmiga aad u yaqaano ee axaadiidta rasuulka iyo usuululfiqiga labadaas maado leanna dad badanoo waxaad arkaysaa shay bay bidco ku sheegayaan xaqiiqdiisiina axaadiidtii baa laga hela soo marka jahli maaha iyo xugun layska gaarayo soo ma noqonayso ayb waqti hadda waqtigaani wax dhacaaya keliya maahane xilligii caa-isha radiallahu canha baa waxaa dhacday dad baa waxay inkireen caa-isha radiallahu canha baa waxay tihi sacd bnu abi waqaas markuu dhintay janaasadiisa masaajidka ha la soo mariyo saan ugu tukaday tiri dad baa marka inkireenoo waxay yidhaahdeen janaaso masaajid lagu tukana maxay tahay iyagu waxay arki jireen nebigoo musallo ku tukanaya janaasada in masaajid lagu tukan kara waa ka maqnayd markaasay caaisha waxay tihi war dadka dhowaan badana inay ka hadlaan waxaynan cilmi u lahayn wallaahi maa sallaa rasuulu llahi sal l salam cala bnaay baydaa ila fi lmasjid wallaahi baan ku dhaartay nebiga ibnaay baydaa kuma tukanin janaasadooda ilaa wuxuu kula tukaday masaajidka dhexdiisa marka haddii aadan xadiidkii aqoonin oo kutubtii xadiidka aadan akhrisanin saxiixaynkii iyo sunankii iyo musnadkii axmed iyo mustadrag xaakim dawaawiintii islaamka haddii aadan wax ka aqoonin adiga bidcadiina aad ka warramayso soo dhibaato maaha marka leanna wax nebigu yidhi baa laga yaabaa inaad bidco ku tilmaanto lijahlika qofku marka aynu aad uga gaabsado arrintaan ayb imaam axmed wuxuu yidhi ikhraaju nnaasi cani sunnati shadiid dadka in sunnada laga bixiyo oo bidcada loo bixiyo waa mubtadica waa bidco layska yidhaahdo waa adag tahay shay adag oo culus waayo marka dadkii cilmiga lahay saasay dhihi jireen haddana waxaa laga yaabaa masaa'il ijmaac ku soo arooray oo ijmaacii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii la sheegaayo dadka gabal inay yidhaahdaan ijmaac muxuu yahay xadiid aan bahaysannahay war see ijmaaca iyo xadiidka nebiga isaga hor imaanayaan muslimkii oo dhan saxaabadii laga bilaabo miyaa wada dhumay oo adigii miyaa xadiidka gartay marka sow khatar maaha arrintaas marka ijmaacu hadduu ansaxo ummaddaani ma ku ijmaacayso ilaa shay xaq ahay ku ijmaacaya ninka aaminsan ijmaacu inuu jiro haddana ijmaacaas uu yahay ijmaac xadiid ka hor imaanayo de waa qaldan yahay ummaddii buu qalab u nisbaynaa dhammaantood waxa keenayna waxay tahay jahliga looga sugan yahay usuululfiqhiga ijmaacu goorma u guntanmaa muxuu ku guntanmaa haddii ijmaaca la bushi taga xataa waa in la keenaa ijmaacii wax lagu bushiyo oo la yidhaha ijmaacaan mas ma ansixin oo khilaafkan iyo kan iyo kan iyo kanaa jiro in la dhaho laakiin qofkii ma ku dhahaayo keliya wuxuu la taagan yahay ijmaacaad ka hadlaysaa xadiidan aniga kuu haayo ijmaac iyo xadiidka iskhilaafi maayaan saxaabada rasuulka inay ka wada tagaan dhammaantood xadiid oo adiga aad ku hanuuntaa weligaa ha sugin taasina marka waxay keenay qofku kitaabka iyo sunnada si uunan bidco ugu dhicin waa inuu u fahmaa sidii ay asxaabta rasuulka iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin u fahmeen haddii marka iyaga ijmaacoodii aad diidan tahay adiga jaabkaaga waay marka fahamka ayb qofku marka inuu isku laabto wa bilidaafati ilaa dalika xadiidka laga yaabo uu leeyahay ijmaacaanu ka hor imaanayaa si uu uga hor imaanayaa maba jiran oo isagaa macnihiisa gefsan ayb bidcadu marka waa alixdaaثu fi اddiini bacda اlkmaal tacriifkeeda kooban sidaas marka ay sidaas tahayna laa takunu ilaa madmuumatan waa bidcadu kulligeed waa xun tahay tacriifkaas marka aan ku qeexno waa wada xun tahay ibnu xajar kitaabu اlictisaam wuxuu yidhi bidcada macnaheeda sharciga marka aan qabanno kulligeed waa xun tahay mid xasano ah kuma jirto culammada qaar marka marka ay leeyihiin bidca xasano ayaa jirto iyo bidca madmuuma waxay ka wadaan bidcada macnaheeda luqada ayay ka hadlayaan midaan hadda aan sharxayno ma ka hadlayaan ibnu rajab iyo ibnu kathiir iyo ibnu xajar iyo sida ay tilmaameen iyo dahabi a'immada islaamka ayb marka qofka markay caqiidadiisu toosto waa inuu sunnada iyo bidcadana kala gartaa oo sunnada nebiga uu ku dadaalaa bidcadiina uu ka leexdo marka haddaad caqiidadiina wanaajiso sunnadiina aad ku taagnaato dhinac walbo khayr baa lagu rajaynay ayb buuciftu ana wasaacatu ka haatayn wuxuu dhihi jiray nebiga buciftu ana waa la isoo bixiyey aniga iyo wasaacatu saacadda ka haatayni sidaan inagoo isku ah oo kale wasaacatuna waa la dabdiyey wasaacatana xadiidka waa la dabdiyey marka wasaacata la yidhaahdo la kordhigo waa mafcuulu macahu waawduna waawlmaciyow sidaasaana fiican lianna saacadda lama soo bixiyo iyada marka mafcuulu macahu in laga dhigaa wanaagsano buucidtu ana aniga ayaa la isoo bixiyey wasaacata maca saacati in la yidhaha saacaddii maceedaa layla soo bixiyey ka haatayni sidaan aan nahay labadan faroodo marka nebigu isu qabtay wa kaana wuxuu ahaa nebigu idaa dakara saacata saacadda hadduu sheego ixmarat wajnataahu labadiisa goon waa guduudanayeen wa calaa sawtuhu codkiisana waa kor noqonayey washtadda qadabuhu caradiisana waa darnaanaysay kaannahu nadiiru jeyshin ciidan mid udigayoo kale isagoo ah yaquulu uu dhahaya sabbaxakum massaakum cadowgii baa idinku waa bariistay waa idinku galabaystay uma qaala dabadeed wuxuu yidhi man taraka maalan qofkii maal ka tago faliahlihi ehelkiisa iskale waman taraka daynan ow dayaacan qofkii dayn ka tago ama dad iicis ah oo iyagu kaalmo u baahan wax dayacmaya qofkii ka tago fa ilaya xaggayga waayo wa calaya ow calaya ama korkayga ow qaala calaya wa ana waliyu lmu'miniin mu'miniinta weligoodaanna ahay aniga rawaahu muslimu wاnnasaa'iyu walam yadkur muslimu muslim ma sheegin wa kullu dalaalatin fi nnaar oo nasaa-i baa la gooni noqday riwaayadaas bidcada marka khatarteeday kutusee naartaa lagu galaa adoo isdhahayo dadaal ayaa laga yaabaa inaad naartiiba ku gasho ayb shayga marka camalka sunnanimadiisa iyo bidcanimadiisa laba meelba in laga fiiriyo waa muhim asalkiisa iyo sifadiisa asalka iyo sifada labada haddii shaygu nebigu ou idlaaqay oo uunan cadadna ku xirin waqti ku xirin meel makaan aan lagu xirin waa inaad idlaaqeedaas adna u qaadato haddii uu xiray shaaricu cibaadadan waqti in la sameeyo ku talagalay tirow u yeelay wixii sidaasoo kale waa inaadan adiga khilaafin shaarica shaarica inaadan khilaafin yaa lagaa raba fahamka marka asxaabta iyana sidaasu ahaa ayb shumiga bidcadana waxaa ka mida qofka bidcoolaha ah inaan yacni towbo laga aqbalin ilaa uu bidcadiisa ka soo laabto in allaha xajaba towbata can kulli saaxibi bidcatin xataa yadacahaa alle waa ka xijaabay qof kastoo saaxibu bidcaha towbada ilaa uu ka tago culimmadana waxay ku macneeyeen lagama yaabo inuu ka tago ilaa uu fahmo leanna bidcadu macsida waxay uga duwan tahay iyada lagama towbad keenaba sababtoo ninkani diinubu u haystaa shaygan inuu diin yahay diinna lagama towbad keeno ninkaa bidcada markuu samaynayo wuxuu isleeya ilaahay baad ku raaligelinaysaa shay alla lagu raaligelinayana lagama towbad keenayo dabcan waa la sii wadayaa laakiin marka aad fahamto inay bidco tahay waxaani towbada waa laga aqbalaya leanna gaalnimadii ka weyneydba haddii laga soo laabto waa la aqbalaa towbadii dad baa waxay u qaateen bidco dhanba inaan towbadeeda la aqbalaynin sidaana ma loo jeedo ayb lanna xadiidku wuxuu leeyahay xataa yadacaha ilaa uu ka taga bidcadaas markuu ka tago uu ogaado waa laga aqbalaya ayb warawaa zayd bnu arqam qaala qaama fiina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa dhexdeenna ka istaagay yowman maalin khatiiban isagoo qudbaynayo faxamida allaha waathnaa calayhi allou ammaanay waana faalleeyey waa wacada waa wacdiyey wadakara wadakara dadkiina waa waaliyey uma qaala ama bacdu ayuha nnaas dadow fainamaa ana basharun anigu waxaan ahay bashar yuushiku an yaأtiyanii rasuulu rabbii caza wajalla waxaa dhow inuu ii yimaado rabbigay midkii uu ii soo diray waa malakulmood faujiibahu aan ajiibo markaa faujiibahu aan ajiibo oo aan yacnii raaco wa ana aniguna taarikun fiikum mid ka tegayaan ahay dhexdiinna athaqalayni labadii cuslaa ayaan idinkaga tegayaan awalahumaa awaluhumaa labada mid ka hore kitaabullaahi ilaahay kitaabkiisa waa kitaabka allaan idinkaga tegayaa fiihi اlhudaa wاnnuur hanuun ayaa ku sugan iyo nuur man istamsaka bihi qofkii qabsado wa aqada bihi qaato kaana cala اlhudaa hanuun korkiisa u ahaanaya waman tarakahu qofkii ka tagana wa akhda'ahu gafo kaana cala اdalaalati baadi korkeeda u ahaanaya marka kitaabullaahi marka la leeyahay hanuun baa ku sugan kitaabka alle waa marka loo fahmo sidii alla ugu talagalay muraadullaah alle subxaanahu wa tacaala muraadkiisa rasuulka muraadka ay ka leeyihiin marka sidaas loo fahmo weeyaan ilaa maxaa yeele waxaa la arkay dad ilaahay kitaabkiisana sheegaayo iyagana uga fogaansho badan oo khawaarijta markuu ka hadlayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay yaquuluuna waxay dhahayaan buu yidhi min khayri qowli lbariyati qur-aankii bay akhrinayaan haddana ficilkooda wuxuu ku sheegay sharu lkhaliiqati inay yihiin khalqiga yacnii sharu lkhalqi waalkhaliiqa ayuu ku sheegay aawa marka qur-aanka xaggee buu ka maray fahamkiisii ayaa ka qalloocday hadii marka fahamka uu qalloocdo hanuun ma haysanayo qofka marka qur-aanka waa in aad loo fahmo faham saxeexana la fahmo cumar radi allaahu canhu waxa uu yidhi wuxuu tilmaamay ama uu sheegay sayaأtiikum unaasun dad ayaa idiin imaan doonuu yidhi yujaadiluunakum bishubuhaati اlqur'aan waxay idinkula doodayaan qur-aanka shubuhaadkiisa see la yeelaa marka faxaajuuhum bisunan idinka waxaad kula doodaan buu yidhi sunnada faina asxaaba alxadiidi dadka xadiidka nebiga yaqaano ama sunnada nebiga yaqaano hum aclamu اnnaasi bاlqur'an dadka iyagaa ugu cilmi badan qur-aanka ilaahay lanna qur'aankii nebigaa dabaqay ficilkii nebiga iyo aqwaashii rasuulka ninkii yaqaano aayadda fahamkeeda waa kaaga aqoon badinaya walidaalika qofku yani inuu aayad un iska soo deliishadaa waa dhacdaa meesha uu u wadanayo meel kala tahay marka waa in sunnada nebiga aada loo barto waqtigan marka waxaa aada u badan qofku inuu qur-aanka xifdiyo markuu qur-aanka xifdiyo cabaar yar marka uu qur-aankii aqaqriyo waxaa laga yaabaa bis inuu meel yar furto ama meel yar yani habaysto wixii uu yaqaan iyo wuxuunan aqoonin labadaba uu ka hadlo marka waxaad arkaya marka meeqo qofoo macallin qur-aan uu soo dhumiyey aad arkaysaan macallinkii dugsiga waaye mas'ala loo geynaya waxaa laleeyahay qofkaas saasaa dhacday saana dhacday shiiqu masaladaas maxay noqonaya war culummadu u geysta ma dhahaayo isagii ra'yigiisii waxbuu fiirinayaa waxbuu xukun buu dhiibaa marka laba sano saddex sano kabacdi baad arkaysaa xukun lagu ba'ay oona ka soo fulay qofaan diin aqoon marka qur-aankaas hadduu dadka baro waa ku fiican yahay ajar buuna ku helaa wixii uunan aqoonina allahu aclam uu yidhaah marka dadka waxa wax dhuminaya waxaa ugu badan nin wax un akri karo waxa uu qaldayana ay tiradii ka bateen qur-aanku marka waa in sunnadii nebiga sala allahu calayh waali wasalamna loo barto si saxal si loogu fahmo si saxiixa ayb waman tara waahlu beyti kan labaad marka waxaa weeyaan wahaaniihimaa ahlu beyti ahlu beytkeyga ahlu beytka marka yaa laga wadaa waa dadkii nebiga qoyskiisa ahaa saxaabada ah ee cilmiga badnaa hadyigooda in la raaco sida cali iyo ibnu cabbaas iyo dadkaas cilmina waa lahaayeen waana hanuunsanaayeen iyaga hadyigooda in la raaco ayb ee ahlu beytka lagama wado waa macsuumiin in la leeyahay maaha sida uu halkan nebiga u yidhi wa ahlu beyti ayuu xadiidka cirbaad ibni saariyana u yidhi khulafaau raashidiinka hala raaco calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ee uu u yidhi iqtadow biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar marka sida abubakar iyo cumar ha loo raaco loo yidhi ayaa cali iyo ibnu cabaasna ha loo raaco loo leeyahay emaa wax iyagu ahlubeytka keligood raaciddu ay gaar ku tahay lanna xadiid kaleo abubakar iyo cumar sheegaysana waa hayna ibnu mascuud in la raacana nebiga waa faray oo wuxuu yidhi calaykum bihadyi bni ummi cabdin cabdullahi bni mascuud hadyigiisa qabsada cabdullahi bni mascuudna hudali buu ahaa aalubeyt ma ahayn yacni marka waxaa laga wadaa asxaabta hala raaco shiicada laakiin iyagu waxay u dhigayaan marka aalubeyt mar haddii la yidhi sunno nebi dhanba ha laga tago aalu beytkaa bes warkooda in la qaato udakirukum اllaha allaan idinkuayaan idin xasuusinayaa fii ahli beyti aalu beytkayga shanigooda allaan idinku xasuusinayaa yacni inaad dhowrtaan ood ka dambaysaan mansilada ay leeyihiinna aada yacni dhigtaan alaaثa maraatin buu yidhi rawaahu muslim wrawى الcirbaad بن saariyة الsulamiي radي الlah canه qaal wacadnaa rasuulu الlahi slى الlah عalayh waslm nabigaana wacdiyey mowcidaة baliigaة waana xeel dheer darifat minha اlacyunu indhuhu ay la ilmeeyeen wawajilat minha اlquluub quluubtuna ay la cabsatay la baqday faqaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah kaana haadihi mawcidatu muwaddicin waxaad moodaysaaba middaani mid wax sagootinayo waanadiis inay tahay oo kale famaadaa tachadu ilaynaa maxaad noo dardaarmaysaa ood noo na ogeysiinaysaa id noo sheegaysaa qaala wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allah alla ka cabsi baan idiin dardaarmaya idinku dardaarmaya wacalaykum bisamci waaطaacati maqal madaxda la maqlo la adeecana waa dushiinna ha ahaado yani taasna waa idiin dardaarmaya wain kaana haba ahaada amiirku cabdan xabashiyan addoon xabashi lanna carabtii uu la hadlaayey iyagu qabiilka ninka aan ka dhalanin inay maqlaan ayaaba ku adkaydba addoon xabashi ah marka inay maqlaan waaba sii xeel dheer tahay soo maha addoonkaas xabashigaa hadduu madax idiin noqdo xoog idinku qabsado yeela marba hadduu muslim yahay bacdi riwaayad waxay ku daraayeen yaquudukum bikitaab illaah addoon ilaahay kitaabkiisa idinku hogaaminayo yaquudukum bikitaab illah baa ku jirta waa la adeeco marka maslaxadooda aakhiro iyo mideeda adduunba nebigu waa u sheegay dadka maslaxadii aakhirana alla ka cabsiga asal u ah midii adduunyadana in laysmaqlo la kala dambeeya asal u ah oo nin walba hadduu hawadiisa fuulo ou koro de waxaa ka dhacaysa marka mashaakilkan aan arkayn oo kale yaa imaam warka nebiga marka waa war waxyi iyo xikmad ku dhisan waa feeri maslaxadaadii adduunya iyo midaadii aakhiruu kuu sheegaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh maslaxad adduunye suuragal ma noqon karto iyadooy dadku iskhilaafsan yihiin oo ay isdilayaan oo isnacayaan fa inahu man yacish minkum qofkii noolaado idinka idinka mida faseera ikhtilaafan kaiiraa ikhtilaaf badan ayuu arki doonaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin sunnadayda ku taagnaada khulafaau raashidiin sunnadoodana ku taagnaada caduu calayha binnawaajidi goosdambeedka ku qabsada gowsaha dambe ku qabsada wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxyaabaha lagu soo dara diinkana waa idinkaga digayaan iyaakum waa taxdiir faina kula muxdathatin bidcatun weeyaan wa kula bidcatin dalaala rawaahu abu daawuud wاtirmidiyu wa qaala xadiidun saxiix warawaahu bnu maajahna waa wariyey wa fiihi qaala wuxuu yidhi qad taraktukum cala albaydaa midii caddayd ayaan idinkaga tegay leyluhaa ka nahaariha habeenkeedu maalinkeedoo kale uu yahay siday u caddahay laa yasiiqu canha ilaa haalikun ma ka iilanayo ilaa qof halaagsamay maahan warawaa abu dardaa qaala wuxuu yidhi kharaja calaynaa rasuulu llahi sal slam nabigaa nagu soo baxay wa naxnu nadkuru lfaqra annagoo faqri ka sheekaysanayn wanatakhawafuhu aanna ka cabsanayn inagoo faqri iyo dhibaatadiisa waxaa ka cabsanayn nabigaa nagu soo baxay kana sheekaysanayna faqaala wuxuu yidhi alfaqra takhaafuun bacdi riwaayaat waxay leeyiin alfaqra takhaafuun ma waxaad ka cabsanaysaan faqri waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku qaaranayaaye latusabunna addunyaa adduunyada ayaa la idinku shubi doonaa calaykum korkiinna xataa laa yasiiqa ilaa uunan iilanin qalbu axadikum midkiin qalbigiisa in asaaqahu maa asaaqahu intu waa naafiyow in asaaqahu maa asaaqahu ma leexinaayo ilaa hiya iyada unbaa leexinaysa yani nebigu wuxuu leeyahay adduunyaa laydinku shubi doonaa ilaa qofka qalbigiisu wax leexiyaa aynan jiri doonin ilaa adduunyada maahan waa midaan hadda nalagu shubay w innaga laftirkeenna haddaan isfiirino soddon sano ka hor ama afartan sano ka hor dadku hantidaan hadda ay haystaan ma lahaa jirin bal qof soddon sano jiro hanti badan meel la arki jirin ma jiri jirin nin walba quutulyoon iyo ayuu riixi jiray maantana waxaa laga yaabaa labaatan jir in hantidiisu meel la kala geeyo la weysanya dadkii baadiyaha joogaa dabaqyo dhisaayo markaa nebigu calam min aclaami nubuwa wax u sheega waa soo baxeen dadkii diintiisay ku noqdeen marka adduunyadii waa badatay diintiisee lagu noqdayna aad ayaa loo yaraystay leanna dadkii hadda yacni haddii boqolaal dollar iyo haddii loo daadiyo diin danka ma laha marka rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayhi yacni wuxuu tilmaamay xaqiiqdii uu ka hadlay waa aragnaa waa kan hada calam min calaami nubuwana ayb adduunyada marka qalbiga qofka hadduuba iisho adduunyaa leexinayso xataa bidcooyinka dadka ku dhaco adduunyay ugu dhacaan alxaafid ibnu kaiir awaa'il tafsiir suurati aali cimraan wuxuu sheegay bidcadii ugu horreysay ee la arkay bidcatu lkhawaarij bay ahayd bidcada khawaarijtuna adduunyay ka bilaabatay leanna ninkii nebiga oo wax qaybinaayo arkay dulkhuwaysarata tamiimi nebigoo dad xoolo badan siinayo arkay markaasuu yidhi icdil maxamedow cadaalad fal fa innaka lam tacdil cadaalad ma samaynine yacni aniga wax ii badi waayo markaa ibnu kaiir wuxuu leeyahy bidcadii ugu horreysay sababkeeda wuxuu ahaa adduunya marka waxa ay dad badan bidcooyinka ugu dhex jiraan ama waa mansab aad ku heshid ama magac uu ku helay inuu ka laabto ma rabo mar haddii magac uu helay bani aadam magacu laftirkiisa waa adduunyo waa adduunye raadis mansabka iyo magaca iyo maalka iyo waxyaabahaas oo dhan ayb marka adduunyadaas inay qofku intii xalaala intuu ka qaato ilaahayna ka baryo in uunan ku fidnaynin ayaa muhiima waymullaahi ilaahay dhaar alle eh qad taraktukum cala albaydaa'i baan idinkaga tegay mid cad korkeeda layluhaa wa nahaaruhaa sawaa habeenkeeda iyo maalinteedu waa caddahay waa isku mid qaala abudardaa sadaqa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alla run buu sheegay tarakanaa calaa mili lbaydaa buu nooga tegay layluhaa wa nahaaruhaa sawa rawaahu bnu maaja warawa abu hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam innii qad khallaftu fiikum waxaan idiin dhaafay maa lan tadiluu bacdahumaa wax aydnan dhumaynin gadaashooda maa akhadtum bihimaa inta aad qabsanaysaan aw camiltum bihimaa maa ku camalfalaysaan kitaabullaahi wa sunnatii kitaabka alley sunnadayda walan yaftariqaa mana kala tegaayaan xataa yaridaa calaya alxawd ilaa ay xawdka iigu soo arooraan rawaahu abulqaasim alabariyu alxaafidu fi sunan lalakaai qaasim abari sharxu usuul ictiqaadi ahli sunna ayuu ku wariyey wa qaala abu bakrin isidiiq radia allahu canhu wuxuu ka baxay axaadiidtii nebiga aaaartii buu gala abu bakar wuxuu yidhi radia allahu canhu fii khudbatihi khudbadiisa uu ku yidhi innamaa ana muttabicun anigu waxaan ahay mid raacayo walastu bimubtadicin mid wax bilaabanaya ma ahi dariiq cusub ma bilaabanaya dariiqii hore u jiray umbaan aniga ku dayanayaa in raacayo wa qaala cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu isaguna wuxuu yidhi qad furidat lakum lfaraa'id waxaa laydinku farad yeelay oo laydin siiyey faraa'id wa sunnat lakum sunan sunnooyinna waa la idin jideeyey wa turiktum cala alwaadixati waana la idinka tegey dariiq cad korkiis ilaa an tadiluu biاnnaasi yamiina wa shimaalan ilaa inaad dadka la dhumaysaan maahane midig iyo bidix yacni xaqu waa cad yahay inaad idinku dhumaysaan maaha ood midig iyo bidix aadaysaan oo dariiqii ka leexanaysaan oo midig iyo bidix aada uga leexanaysaan wa qaala cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu innaa naqtadii annagu waa dayanaynaa walaa nabtadii ma bilaabanayno wanatabicu waa raacaynaa walaa nabtadicu ma bidcaysanayno walan nadilla mana dhumayno maa tamasaknaa bilaahar inta aan aaaarta ku dhegannahay ma dhumayno aaaartii markii laga leexdo baa la dhumaya aayadda suurat lfurqaan wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman ee culimmada qaar salafka waxay ku fasiraan ilaahu waxaad nooga dhigtaa dadka muttaqiinta imaam nooga dhig yani waxay yidhaahdaan qofku haddii isagu uu ku daydo dadkii ka horreeyey isagana dadka ka dambeeya waa ku dayanaya marka adiga inaad dayato ayaa waxay keenaysaa in adiga lagugu daydo haddaad adiga wax bilaabatana dadka kaa dambeeyana wax cusubay bilaabanayaan iyagana marka diinka waxaa laga rabaa qofka in laysku daba dhegan yahay oo ilaa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalama dadkii akhyaarta ahaa wixii diin u ahaa in diin laga dhigto faham cusubna inaan la keenin dariiqo cusubna inaan lala imaanin warawa alwsaaciyu wsaaci wuxuu wariyey can zuhriyi uu ka wariyey anahu rawaa wuxuu wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu wuxuu yihi laa yazni zaani xiina yaznii wahuwa mu'min xadiidkaas qofka zaanigaa ma zinaysto isagoo muumin ah fasa'altu zuhriya zuhri baan su-aalay maa haada muxuu yahay kan faqaala waxa uu yidhi min allaahi alcilmu ilaahay xaggiisa cilmi ayaa ka ahaaday wa cala rasuuli albalaaq rasuulkana korkiisa waxaa ah inuu dadka soo gaarsiiyo wa calayna tasliim annagana inaan u hoggaansanaano saas amiruu axaadiida rasuuli illaahi sal l slama kamaa jaa-at axaadiidta rasuulka siday ku timid marsiiya ku socodsiiya marka waxaad fahmaya marka sifaatkuna laleeyahay amiruhaa kamaa jaa-at xadiidkan oon sifaat ku saabsanaynna laleeyahay amiruhaa kamaa jaa-at macnuhu waxay tahay daahirkeeda ku daaya daahirkeeda faraha uga qaada wa huwa mu'minun taasna dabcan mu'min oraan ka soo hadalnaya waa sifadii kamaalka ayd dhammayska tirneed sideedaas qof zaaniya mu'min ma aha waa la dhihi karaa qof zaani ah mu'min ma aha macnaheedu marka muxuu noqonaya mu'minkii baan soo sheegay aliimaanu almutlaq iyo mutlaqu liimaan qofka zaaniga magacii mu'minnimo ma mutaysna ma mudanayo leanna mu'minku waa magac madxi iyo ammaan leh ayb nin sharaa'icdii ka soo baxay w maahan marka sidaas muslimnimada laakiin ma ka baxayo ayb midda kale axaadiidta marka wacdi la joogo baabulwaciid marka la joogo oo dadka la rabo in laga cabsi geliyo zinada ma la fafasiraya sidaan unbaa lagu wadaya laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin qofku markuu zinaysanayo mumin maahan bisal ii fasir iyo maxay ka dhacday ma la dhahayo si qofku arintaasi qalbigiisa ay u taabato wfii riwaayatin faina asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama amaruuhaa asxaabta rasuulka way marsiiyeen wa qaala cumaru bnu cabdilcasiis radia allahu canhu sanna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu jideeyey wa wulaatu lmri bacdahu dadkii madaxda ahaa ee isaga ka dambeeyeyna ay jideeyeen sunanan dariiqo sunnooyin alahdu bihaa in la qaataa tasdiiqun ay tahay rumayn likitaabillaahi la rumaynayo wastikmaalun dhammaystirnaansho ay tahay liaacatihi daacada alla daacadiisa la kaamilsanayo wa quwatun ay tahay quwo iyo karti iyo awood calaa diin illahi ilaahay diinkiisa loo yeesho laysa liaxadin qofi uma ahaanin taqyiiruhaa sunnooyinkaas inuu dooriyo walaa tabdiiluhaa iyo bedelaaddeeda wala nadaru fii ra'yi man khaalafahaa uma ahaanin qofna inuu fiirfiiriyo fii ra'yi man qof ra'yigiis khaalafahaa sunnooyinkaa khilaafay faman iqtadaa qofkii daydo bimaa sannow waxay jideeyeen ihtadaa waa hanuunay waman istabsara qofkii wax ku eegto wax ku fiirsado bihaa iyadaas wax ku fiirsado basura waa arkay waman khaalafahaa qofkii khilaafo sunnooyinkaasna waatabaca gayra sabiili اlmu'miniin mu'miniinta jidkooda jidaan ahayna raacay marka watabaca hayra sabiili اlmuminiin si fiican u fahm meeshaas marka hoosta si fiican uga xariir yacni suuragal maaha inaad tira aniga keligeyda kitaabka iyo sunnada haysto mu'miniintii dariiqoodiina maya kaas waxba igama gelin aniga suuragal allana wuxuu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin marka kitaabkii iyo sunnadiina waa inaad muslimka kula dhex jirto oo asxaabtii iyo dadkii akhyaartee wan wanaagsanaa ee kitaabka iyo sunnada fahmay waa inaad kula dhex jirtaa iyaga dhexdeeda laakiin haddaad tiraa quruuntii fadliga badnayd baa fahamkoodii iyo dariiqoodii lagu sheegaya markaasaad leed may xadiidaaba jireen xadiidkan iyagii aawe xaggee ka mareeyaga kulligood ma dhici kartaa inay kulligood ka wada tageen maya marka dariiqa muslimiinta inaan la khilaafin imaamu shaaficina aayaddaas wuxuu ka fahmay xujiyat اlijmaac ijmaaca xujanimadiisuu ka fahmay iyo qofka ijmaaca muslimiinta khilaafaa inuu baadiyeysan yahay leanna naara loogu goodiyey ayb wallaahu اllahu qofkii sidaas yeelo alla wuxuu u dhiibaa maa tawallaa wuxuu isu dhiibay wa aslaahu jahannama jahannama uu geliyaa wasaa'at masiira wa qaala alwsaaciyu wsaaci wuxuu yidhi isbir cala sunnati a'immadii islaamka uu hadda soo galay caanka ahay imaamu ahli shaam waa wsaaci wa qaala wsaaciyu wsaaci wuxuu yidhi cabdiraxmaan bnu camrin alwsaaci imaamu ahli shaam isbir cala sunnati sunnada korkeeda ku sabar waqif istaag xaysu waqafa alqowmu salafkii meeshay istaageen istaag waqul dheh fii maa qaaluu waxay wax ka yidhaahdeen wax ka dheh wa kufa joog camaa kafuu waxay ka joogeenna ka joog ka joogso wasluk qaad sabiila salafika saalix salafkaaga suuban dariiqa ay qaadeen mar oo qaad iyaga dariiqooda cilmigana ku dhisanyaa laguna badbaada asalafu saalix marka waa saddexdii qarni oo nebigu amaanu khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uu yidhi fainahu yasacuka maa wasicahum waxaa ku deeqayo wixii iyagaba deeqay wa qaala nucayn bnu xamaad nucaym bn xamed alkhusaaci shaykhu limaam اlbukhaari saxiixa ugama warinin laakiin yani mowsuul ahaan ugama warinin musnad ahaan laakiin kutubihiisa kale uga wariya ayb ninkaani marka nin imaam wuxuu ahaa aada sunnada ugu adag oo weliba nimankii waxaa dilay mixnadii khalqu lqur'aan qur-aanku waa makhluuq dheh ayaa lagu dilay isaguna waa diiday kalaamullaahi waayu dhehaya qur-aanka weliba intay dileen ayay xataa waxay yidhaahdeen mana la dhaqi karo mana lagu tukan karay dhaheen goday iskaga faageen waa ku duugeen marka a'immadu marka waxyaabahaasay soo mareen taasna waa la arkay qof inta la dila la dhahayo laguma tukan karo xataa leanna waa gaali u aaminsan yihiin waana sheekhii bukhaari waay bukhaari oo taqaanaan saxiixulbukhaariga imaamka iskale sheekhiisa waay ayb isaga iyo mixnadaas dadkii lagu dilay waxaa kaloo ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa tilmiidu limaam shaafici albuwayqi waa ninkii imaamu shaafici xalqada uuga tegay markuu dhimanayo ka dardaarmay isagana intay masar ka soo kaxeeyeene baqdaad la keenay mixnadan darteed waa diiday isagoo silsilado ku xiran oo dhintay wa qaala nucaym bnu xamaad waxa uu yidhi man shabaha allaha bikhalqihi alle qofkii ku shabaho khalqigiisa faqad kafara waa gaaloobay waman ankara qofkii inkiro maa wasafa allahu bihi nafsahu wuxuu alla nafsadiisa ku sifeeyey faqad kafar isna waa gaaloobay laba shayba ninkii alla ku shabaho makhluuqiisa waa kufriyey leanna allay makhluuq iskuma eka ninkii sifo alla isku tilmaamay diidayna waa kufriyey isagana walaysa maa wasafa allaahu bihi nafsahu wixii alla uu nafsadiisa ku tilmaamayna maaha walaa rasuuluhu rasuulkiisana uu rabbi ku tilmaamay tashbiihun tashbiih maaha lama dhaho wixii alla isku tilmaamay nebigiisa uu ku tilmaamay tashbiih ma aha ayb alla hadduu yad iyo gacan isku sheegay tashbiih maaha in lagu sheegaa marka wa qaala sufyaanu bnu cuyayna waa imaamu shaafici sheekhiisa wuxuu yidhi kullu shayin shay kastoo wasafa allahu bihi nafsahu alla uu nafsadiisa ku tilmaamay fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa fa qiraa'atuhu tafsiiruhu qiraa'adiisaasaa tafsiirkiisa ah laa kayfa walaa mila marka tafsiirkiisu sideedaas waaye macnaheedu sii fasira laa kayfa qaab in loo yeela maaha walaa mila wax in lagu tusaaleeyana ma aha marka haddaad ka badba haddaad wax ku tusaalayso waad waa fasirtay haddii aad qaab u yeeshana waa fasirtay min cindikaa ka fasirtay haddii labadaa aada iska dayso oo sida ay u qoran tahay aada u akrisana waa fiican tahay oo yacnii macnaha daahirkaa aada ku joogto macnaha daahirkaa in lagu fasiraayana dabari kitaabkiisa altafsiir fii macaalim اddiin iyo ayuu ku sheegay imaamu shaaficina wuxuu yidhi alxadiidu calaa daahirihi yani wayna ka ansaxday imaamu shaafici oo inta tarjamadiisa ka waranto o dhan waa sheega wa qaala abu bakrin ilmaruudiy sa'altu axmed bna xambal ayaan su-aalay can ilaxaadiidi axaadiidta allatii axaadiidta oo tarudduha aljahmiyatu jahmiyadu ay radinayso y diidayso fi sifaati ku saabsan wa ru'yati aragtida alle ku saabsan la arkaayo qiyaamaha walisraa'i ku saabsan wa qisati alcarshi fasaxaxahaa abuu cabdillaahi imaam axmed waa saxiix yeelay wa qaala wuxuuna yidhi qad talaqatha alculamaa'u bilqabuul culimmadu waxay kula kulmeen aqbalitaan tumaru lakhbaaru akhbaarta waa la socodsiinayaa waa la marsiinayaa kamaa jaaءat siday ku timid ay u timid وqال mحمد بن الxسن الشhybاniي صاaxiب أbي xaنيiفة اتfqa الفqhاء klهm naskanada ka hor waa arinay شharxan ku dhex akrinay اتfqa الفqhاء klهm فqahada dhammaantood waxay isku waafaqeen min الشharق إlى الغرب bari ilaa galbeed clى الإimaan bالqur'ani qur'aanka in la rumeeyo واlأxaadiiث اlatيi jaءat bha iyo أxaadiita ay la yimaadeen athiqaatu dadka hiqaadka ah can rasuulillaahi nebiga ay ka wariyeen xaggiisa kala yimaadeen oo ku saabsan fii sifati rabbi casa wajalla rabbi tilmaantiisa in la rumeeyo min gayri tafsiirin tafsiir la-aan tafsiirka isagaa sheegi doono walaa tashbiihin tashbiih la-aan faman fasara alyowma maanta qofkii fasiro ku fasiro shay-an min daalika shay qofkii fasiroo min daalika kaagaas ah faqad kharaja wuu ka baxay mima kaana calayhi nabiyu sal l salam wixii nebiga ku taagnaa iyo wa asxaabuhu ay ku taagnaayeen fa innahum lam yufasiruu daahirkaas ka muuqdo waxaan ahayn maynan ku fasfasirin walaakin aftow way jawaabeen bima fi lkitaabi wاsunnati waxaa kitaabka iyo sunnada ku sugan uma sakatuu way aamuseen faman qaala tafsiirka marka la diidaayo waa kan faman qaala qofkii yidhaahdo biqowli jahmin jahm warkiisa oo yaddu waa qudro iyo waxa la midkaa oo kale faqad faaraqa aljamaacata ninkaa jamaacadii waa faaruqay liannahu wasafahu maxaa yeele alla wuxuu ku tilmaamay bisifati laa shay macduum wax la-aan ayuu alla ka soo saaray ninkaas hadalkan marka waa akhrinay waxaa ku dhega marka warkan dadka mufawidada oo iyagu dhahayo tilmaanta ilaahay macnaheeda maba la fahmay maba la fahmayo xataa aayadda macno ma la fasirayo tafsiiruhaa tilaawatuha waxaa laga wadaa akris bis baa laysku addoonsaday alfaadeeda macnaheedana waxay tahay la garan maayo limaa khalaqtu biyadaya biyadayadaas in laga wado derbigan iyo in hawada laga wado iyo in gacan laga wado midna lama kasaayay dhahay warkaas marka maaha warka saxda tafsiirka la diiday waxay tahay yaddan sida ka daahirkeeda maahane macno kale ayaa laga wadaa ee quwo iyo qudro ayaa laga wadaa in la dhaha la diiday ta'wiil waay waxa la diiday tirmidi baana ku tusaayo macnaha uu sheegay baabu fadli sadaqa min kitaabi الzaka wuxuu yidhi wafasarat اljahmiyatu hadihi اlaxaadiida calaa gayri ma fasarahu ahlu اlcilmi marka tafsiir ahlucilmi iyo tafsiir jahmiyou sheegay kan la diidan yahayna tafsiirka jahmiyadu ka dhigay meeshaas marka iska jir macnaheedu sidaas wa qaala cabaad bnu اlcawaam waxau yidhi qadima calayna shariikun shariik baa noo soo galay ibn cabdillaahi shariik bn abi cabdillahi nahaci faqulnaa waxaanu nidhi ina qowman dad yunkiruuna hadihi اlaxaadiid xadiidtan bay inkirayaan in allaha yanzilu ila samaai dunya alla samada dhowo u soo degayaa wruya wa axaadiida ru'yati bay inkirayaan wamaa ashbaha hadihi اlaxaadiid iyo axaadiidtan kuwa shabaho u eg oo axaadiidta sifaatka iyo ku saabsan faqaala wuxuu yidhi inamaa jaءa bihadihi اlaxaadiid axaadiidtani waxaa la yimid man jaءa bsunan nebigii sunnooyinka la yimid fi salaati ku saabsan wazakaati ku saabsan walxaji ku saabsan wainamaa carafna allaha bihadihi alaxaadiid alla waxaan ku barannay oo aan ku garannayba axaadiidtan hadalkan hadal weyn lanna dadka waxaad arkaysaa axaadiid weyseqaadka ku saabsan markaad ka hadlayso kuwa salaada ku saabsan zakada kuwa ku saabsan daahirkeeda marka aad ku wado qofna ma kaa xumaanayo iwaduu ku leeyaha iwad ayuu leeyahay marka aad soo gasho axaadiidta sifaatka alla carshiguu ka sarreeyaa labada gacmoodoo alle marka aad ka hadasho jiq waa isgelayaan sheekhu marka wuxuu leeyahay nebigii noola yimid axaadiidta salaada iyo dahaarada kuwaana noo keenay axaadiidtan maxaad kuwaasna aada marka u aamusan tahay kuwanna maxaa uga caroonay marka u diidaysaa ilaahay waxuun ha ku sheegin sideedaas u daa bes waxay ku leeyihiin qaarkood maya axaadiidtan waa la awila ayib axaadiidta salaadana waa la awila marka iyadana maya kuwaas lama awilayo kuleeyihin axaadiidta salaada lama ta'wiilinayo laakiin kuwaan waa la ta'wiilinayo ma ogtihiin dadka wax ta'wiiliyo waa dhowr nooc waxaa ugu fog baatiniyada nimanka la yidhaha baatiniyada nusayriyada iyo dursiyiinta iyo ismaaciiliyada iyo waxbay awilaan waxay awilaayeen iyagu waxay leeyihiin salaada waajib maaha soonka waajib maaha sunnada waajib maaha macaani kalaa laga wadaa waxaan soonkoo kale waxaa laga wadaa bay leeyihiin imaamka sirtiisa inaa ilaaliso oo adiga ay kugu koobnaato aadan baahinin ayaa laga wadaa xajka kacbada in la aada maahane waxaa laga wadaa a'immada inaad soo siyaarato taawiilaad salaada macno kale ay ku fasirayaan salaado la tukaday waajibaad ma jiray ku leeyihiin walaa taqrabu zinaa macno kalea laga wadaa ee zinada waxba xaaraan maahanin nimankaa waxaa la yidhaha baatiniya culammadu waxay isku waafaqsan yihiin kufrigooda gaalnimadooda nimankaas iyo marka waxaa dooday nimanka sifaadka awilo ashaacirada iyo muctasilada iyo nimankaas baa doodeen ashaacirada waxay yidhaahdeen war idinku ta'wiilaadkiina baatiniya haddaad tihiin waa qalad wa aqiimu salaatana macno kale lagama wado salaada hala tukadaa laga wado baatiniyadii waa kusoo jeesteen marka idinkana waxay yidhaahdeen markuu alla leeyahay limaa khalaqtu biyadaya iyo qur-aanka ku jirto iyo alraxmaanu cala alcarshi istawaa iyo ha awilinina meel isu raaca ta'wiilkao dhan iska daaya ama yacnii innaga keenna keliya maxaa idin tusay dhaheen kiinna maxaa u arki weyseynaydha marka wixii adiga kuu banneeyey inaad sifaadka awisho ayaa anigana ii banneeyey inaan axkaamta awilo lanna baatinyada axkaamta ayay awilaan kuwaanna waxay awilaan axaadiidta caqaa'idka wixii adiga kuu banneeyey inaad sifaadka alle ta'wiiliso ayaa anigana ii ruqseeyey midaan axkaamta aan awilayo marka ninka muawilkaa wax xujo ah maku keeni karo alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhi tusaaluhu wuxuu yaha laba ninoo wax isla leh oo nin uu hal dirham xaday war dirhamkan maxaa u xaday marmarsiyow sheegay kii kalena intii hartay u qaatay maxaa u xaday baa layidhi isagana marmarsiyadiiu keenay ninkaasi iyo ninkii hore marka kalama rabo midkoodna midka kale xujo kuma keeni karo korkiisa marka sidaa u gaabo ayb fahaadihi jumlat mukhtasarat fahaadihi tani jumlatun waa jumlo mukhtasaratun lasoo koobay min alqur'aani waasunnati qur-aankii iyo sunnadii xaggeeda ka ahaatay iyo wa aathaari man salafa iyo dadkii hormaray aahaartoodii falzamha warniyahow laazim wamaa kaana milahaa iyo wixii la mida ku dheg mimaa saxa wixii ansaxay ah can illaahi alla ka ansaxay xaggiisa wa rasuulihi ka ansaxay wa saalixi salafi lummati ummaddan salafkoodii kuwoodii wanaagsanaana ka ansaxay miman xasala alitifaaqu calayhi mimanna ah xasala ou xasilay alitifaaqu calayhi iswaafaqid korkiis laysku waafaqo min khiyaari ala'immati a'immada kuwoodii khayrka badnaa xaggooda wadac ka tag aqwaala man kaana cindahum aqwaala man qof warkiisna iskaga tag aqwaashiisa kaana ahaaday huwa isaguba cindahum cinda salafi a'immada salafka agtooda maxquuran mid la xaqiray mahjuuran laga hijrooday mubcadan la fogeeyey madxuuran la dheereeyey la tuuray madmuuman la eedeeyey maluuman la eedeeyey waa isku macaan wain iqtara haba ku kadsoomaan kaiirun in badan oo min almutaahiriina dadkii dambe ah biaqwaalihim aqwaashooda wajanaxuu ha u iishaanba wain janaxuu ila tibaacihim raacitaankooda falaa taqtara ha ku kadsoomin bikahrati ahli lbaail dadka ahlu baailka tira badnaantooda yaynan ku kadinin faqad ruwiya can rasuuli lahi sal slam annahu qaal waxaa laga wariyey nebigu inuu yidhi bada'a alislaamu qariiban islaamku wuu bilowday isaga oo qariib ah oo dadkiisu aad u yar yihiin oo lala yaaban yahay wasayacuudu qariiban kamaa bada' wuxuuna u noqon doonaa qariib macaanidiisii dadkii dhexdooda inay qariib ka noqoto ayaa la gaara waxaa dareemaya hadda fiiri islaam marka la yidhaahdo shayga ugu horeeya muxuu yahay ee aday qalbiga qalbigaaga kusoo dhacaya ama qur-aanka laga dheehan karo waa towxiidka islaam waa istislaam waa towxiid towxiidkii baa hadda dadku in badan oo ka mid a xataa ay jaahil ka yihiin oo haddaad tiraa waraalle keliya hala bariyo waa kula yaabayaa bal nin kitaabo akhriyaa laga yaabaa inuu kula yaabayo tafsiirka qur-aanka laqbaynayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo war waxaas ma jiraan maxaa haray marka ilaahay hala baryo qur-aanka meeqo meelay uga jirtaan tiradii ka badantay keyrkiisa yaa la tuugin meeqo meelay uga jirtaa tiyaa qariib noqotay taas ayaa qariib noqotay wax kale maxaa umalaynay marka maahan inaan leenahay dadku waa gaalo towxiidkii yani haddau yimid waa cusub yahay maahan inaan leenahay towxiidku waa jiray laakiin nebiga wuxuu tilmaamay inuu tartiib tartiib dadku ay ka jaahil noqon doonaan oo wuxuu sheegay laa taquumu saaca saacadda ma dhacayso xataa laa taquumu saaca xataa taطariba alyaatu nisaa'i dowsin calaa dilkhalasa asnaamtii hore la caabudi jiray nebigu burburiye dulkhalasa iyo laata iyo cuso iyo waa soo laabanayaan haddana in la caabudo nagama dhihin rasuulkaa yiri aakhiri zamanka waxaa kaloo la tilmaamay dad laa ilaaha ila allahu dhahayoon salaad aqoonin soon aqoonin waxbaan garanayn asbaabteediina waa lagu socdaa lianna dadka hadda yaryar ama dhallaanka ah inta diinta barataa ama un yacni maanta laysdhihi karo culummaday bedeli karaan waa yaryihiin nin kastaa ilmihiisa wuxuu rabaa inay maadi u bartaan say adduunyo u helaan ma rabo inay culummo noqdaan qofka haddii la yidhaha war ma rabtaa cunugaaga inuu caalim noqdo adduunyadii warkeeda iska dhaaf wallaahi inuu shaqaystana waa rabaayuu leeyahay aniga nin rabaa waa yaryahay maanta inuu dadka culummada in ay ilmihiisu ama asaga laftirkiisu inuu culummada bedelo maanta nin inuu u taagnaada rabo ma leh culummadana alculamaa warasatu lambiyaa ninka caalimka ogow nebiga booskiisu taaganya salawatu ullahi wasalaamu calayh darajo ka fiican iyo wax ka khayr badan ma la arka mansab ka fiican oo yacni qof uu qabto ama uu noqdo ma la helayo haddana maca daalika dadkii maanta cilmigoodii waa sii yaraana nin intuu xadiid u fariisto ama tafsiir u fariisto xarafka koowaad ilaa kan ugu dambeeya fadhinayo waa yaryahay nin walbaa suuqaasuu ku jiraa waa carar kitaab marka la bilaaba wuxuu le war kitaabkan waa badan yahay shiiqow goorbuu dhammaana adigii marka waxaad ku raalli noqonaysaa inaad iska ahaato qof iska caami marka hadday ummaddii wada caamo ay wada noqdaan diinta macaalimteeda inay hoo inay baaba-aysa ma diiday marka asbaabtii marka waa haynaa oo hadda culimmadii qarnigan joogtay waa weyneyd ma la bedeli kara booskooda kuwa hadda jooga hadday dhintaanna dadka dambe ma bedeli doonaan wahaakada cilmiga waa un sii nuqsaama marka wuxuu yidhi badaأa اlislaamu غariiba wasayacuudu غariiba kama badaأa faطuuba lilغurabaa rawaahu muslimu wغayruhu waruwiya can rasuuli اlahi sal ا slm anahu qaal sataftariqu umatii calى ثaلaaثin وasabciina firqa waxaa la wariyey nebiga laga wariyey inuu yidhi nebiga ummadaydu waxay u kala tegi doontaa toddobaatan iyo saddex firqo kulluhaa fi الnaari ilaa waaxida dhammaantood naarta ayay mutaysanayaan ilaa mid maahan wa fii riwaayatin qiila faman innaajiyatu midda koraysaa waa tee badbaadayso qaala maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waa waxaan aniga maanta ku taaganahay iyo asxaabtayda marka mar walba asxaabtii waa daba taallaa sooma arkaysa diin adiga marka ku gaara oo saxaabadii aan laga helin diin ma aha saxa kun xadiid haddaad sheegto waa ku taaganahay aad tidhaahdid saxaabadiina aynan ku taagnayn waxaas diin maaha ogow leanna hadduu diin yahay asxaabtaa ku taagnaan lahay ridwaan ullaahi calayhim rawaahu jamaacatu min ala'immati ayaa wariyeen waclam ogow raximaka allah ana alislaama islaamka iyo waahlahu islaamka iyo dadkiisa utuu min dawaa'ifa alaain saddex kooxood ayaa looga yimid xaggooda wuxuu leeyahay islaamka saddex kooxood ayaa looga yimid dhinacooda fa daa'ifatun daa'ifo raddat axaadiida asifaat waxay radisay oy diiday axaadiidta sifaatka wa kadabuu ruwaatahaa waxay beeniyeen ruwaaddooda fahaa-ulaa'i ashaddu dararan cala alislaami kuwan waa darnaanshiyo badan yihiin waa kaga darnaanshiyo badan yihiin islaamka iyo waahlihi iyo dadkiisa min alkufaari gaalada lianna albaabkii qofku uu ka soo geli lahaay diinta ayay hortaagan yihiin lianna qofku rabbigiis hadduu barto rabbi markuu barto waa qadarinaa soo maha ninkii ilaahay yaqaano asmaadiisa iyo sifaadkiisa ku yaqaano wou ka cabsana waana qadarinayaa rabbi haddii marka rabbiba in lagu baraba laga hortaagnaado ama inaad rabbi tilmaamihiisa iyo magacyadiisa ku barato haddii laga hor joogsado dee rabbi qalbigaaga ku weynaan maayo haddii rabbi uusan qalbigaaga ku weynaynna axkaamtii ma ilaalinaysa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa lagu macneeyay dadka alle yaqaano sifaadkiisa ku yaqaano wa aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir kuwaani marka dadka iyo rabbigood bay kala hortaagan yihiin qofkiiba rabbi ma baranayo hadduu afartan sano la fadhiyo rabbigiis ma baranayo arbiciin sano hamsiin sana ula fadhinaya waxyaabo kalaa la baraa maanta rabbigaa aawey haddii la yidhaahno ma yaqaano ninkaas ma waan laga xirin baabkii khayrka waa ka xiran wa ukhraa qaaluu kuwo kale daa'ifo kale waxay yidhaahdeen bisixatiha axaadiidtan waa saxiix wa qabuulihaa aqbalitaankeeday dhaheen uma ta'awaluuha laakiin waa ku tasarufeen way fasireen tafsiir iyaga jeebkooda ah fa haa-ulaa'i kuwaani acdamu dararan waa way weynin badan yihiin xagga dhibka min adaa'ifati aluulaa kooxdii hore iyaga ka daran xadiidkii bay rumeeyeen ayagaa min cindihim ka fasirtay wathaalihatu qolada saddexaadna jaanabu lqowlayni alawalayni labadii qowl ta'wiilka iyo takdiibkii ayay ka dheeraadeen wa akhaduu bizacmihim waxay qabsadeen wa akhaduu waxay gudagaleen bizacmihim si ay u sheeganayaan yunazihuuna allaan nuqsaan iyo ceeb ka hufaynaa bay dhaheen wahum yukadibuuna waana beeninayaan faaddaahum dalika arrinkaa wuxuu gaarsiiyey ila alqowlayni alawalayni labadii qowle hore ayb waxay yidhahdeen nabi xadiidta waa labadii qolee hore dariiqadoodii ta'wiilkii kulligiisna waa ka waa ma wada samaynin takdiibkiina ma samaynin war dhexay qabsadeen marna inay wax awilaan marna ay yidhaahdaan yacni si kale wax u fasiraan ayb wa kaanuu acdama dararan waxay noqdeen kuwo weynin badan xagga dhibka min adaa'ifatayni ulayayni labada qole hore ayb kuwa ka dhib badan fa min asunnati allaasimati sunnada marka laasimkaa waxaa ka mida waajibka qofka ku ah assukuutu inuu ka aamuso camaa lam yarid wax uunan soo aroorin fiihi shaygaa dhexdiisa nasun nas uunan soo aroorin can illaahi wa rasuulihi alle rasuul xaggooda uunan ka soo aroorin aw yatafiqi almuslimuuna ama muslimiintu aynan isku waafaqin calaa ilaaqihi ilaaqidiisa aynan isku waafaqin yani wuxuu leeyahay wixii kitaabka iyo sunnada aan ku soo aroorin muslimiintana shaygaa ilaaqiisa aan kasoo aynan isku waafaqin waxay ka mid tahay marka in laga aamusaa waa laazim wa tarku tacarudi sunnada laasimka waxaa ka mid a tarku tacarudi in laga tago banbixitaan lahu shaygaa loo banbaxo binafyin loogu banbaxo anfin ow ihbaatin ama sugin shaygii aan sugnaanin oo kitaabka iyo sunnada aynan sheegin ku imaanin kitaabka iyo sunnada muslimiintiina aynan itlaaqin oy ka tageen waxaa waajib kugu ah adiga inaadan sugin inkirinna shib ka aamus alfaad badanaa ka mid a markaad tiraa ilaahay subxaana wa tacaala waa soo degaa wuxuu ku leey ilaahay jismi miya ii sheeg jismi miya sheeg dhaqso ilaahay jismi miya buu ku leey jismi marka ilaahay jismi waaye iyo maahan ma soo aroorin labada midna sooma aroorin adiga maxaa kaaga gudboon haw banbixin marka ha dhihin marka waa jismi jismi maahanna ha dhihin laanna ilaahay rasuulkaba uma aynan banbixin warwarkaas aniga ma ku jiraa leedahay rabbi inuu soo dego adiga ma rumaynaysaa fakamaa laa yuhbitu sida uunan sifo u sugaynin ilaa binasin sharciyin nas sharci ah dartiis nas sharciga inuu ku sugan maahay si kale uunan ugu sugaynin kadalika sidaadaas oo kale laa yanfii ma anfinaayo ilaa bidaliilin samciyin markaad wax alla ka anfinaysidna inaad daliil samci ah uga anfisa fakamaa laa yuhbatu haddii la dhahana kadalika laa yunfaa baa la dhahaya nas'alu اllaha subxaanahu alla waxaan su-aalanaynaa an yuwafiqanaa inuu nawaafajiyo limaa yurdiihi waxa uu ka waxa raalli gelinayo min alqowli wاlcamali wاniyati ah waan yuxyiyanaa inuuna nooleeyo cala ariiqati alatii yardaaha dariiqada uu raalliga ka yahay inuu nagu nooleeyo wayatawafaana uuna oofsado calayha dariiqadaa korkeeda uu nagu oofsado wa an yulxiqanaa inuuna haleeshiiyo binabiyihi nebigiisa wakhiiratihi iyo kuwii kii khayrka badnaa xushay min khalqihi khalqigiisa uu ka doortay muxamedin ilmustafaa wa aalihi wa saxbih wayajmacanaa macahum inuuna ururiyo na kulmiyo iyaga macooda fii daari karaamatihi uu nagu kulmiyo inahu samiicun qariibun mujiib wa kullu xadiidin xadiid kasta oo lam nudifhu aanan u idaafaynin ilaa man akhrajahu dadkii soo saaray fa huwa muttafaqun calayhi xadiid kastoon ka aamusay ciddii warisay aanan kuu sheegin waa muttafaqun calayhi akhrajahu lbukhaariyu wa muslimun fii saxiixayhimaa tama alkitaabu bixamdi illaahi tacaala kitaabka marka musanifku intaas ayuu kaga dhammaaday annagana ilaahay subxaanah wa tacaala ayaan u mahadinaynaa allihii noo fududeeyey majaalis kooban oo ramadaan dhexdiis inuu noogu dhammeeyey rabbi subxaanahu wa tacaala ayaan ku shukrinaynaa isaga ayaanna u mahad celinaynaa fudaydinta uu noo fudaydiyey musanifka kitaabka alifay ee qorayna isaguna cilmigan uu noo soo dhoweeyey yaan alla waxaan ugu weydiinaynaa wixii uu alla ka rajaynayey oo kitaabkaba uu ku sheegay inuu siiyo oo u hibeeyo dhammaanteenna uu nagu kulmiyo fii daari karaamatihi jannada uu nagu kulmiyo caqiidada kuwa ka inxiraafana uusan naga dhigin ilaahayna subxaanahu watacaala khaatimada iyo waxaan ku aakhrirsanaynana wax wanaagsan inuu ka yeelo ayaan rabbi subxaanahu watacaala weydiisanaynaa culummadeenna iyo dadka aan ka faa'iidaysanay iyo cid kastoo xaq nagu leh iyo waalidiinteenna iyo dadkii waxna barayna iyagana ilaahay inuu dembi dhaafo wixii ay khayr geysteenna uu allah subxaanahu watacaala uu ka abaalmariyo ayaan su-aalanaynaa majaalista kitaabkan awalu ramadaan ayaan bilaawnay ramadaan awalkiisii maanta oo saddex iyo labaatan uu yahay ayaa u dhammaaday kitaabka ilaahay xamdigiisa iyo towfiiqdiisa wallaahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed